halkani waa aagga kiambu oo ku yaala koonfurta nairobi oo ah tiir ka mid ah warshadaha bunka kenya laakiin dalagyo badan oo ka soo go-ay indiya iyo indonesiya ayaa buux dhaafiyey suuqa qiimaha ayaa hoos u dhacay beeraleyda qaarna waxay ka baxayaan ganacsiga iyo beerashada oo ay noqonayaan kuwo u gudba dhinaca iyo guryaha guryaha casriga hadda waxay taagan yihiin meeshii keynta qaxwaha ay marku kubci jireen beeraleyda sida joseph indugu oo konton iyo toddoba jir ah waxa uu aaminsan yahay inay tani tahay doorashada keliya ee macquulka ee lagu noolaan karayo dhaqaalaha maanta coffee is now being overtaken by the real estate because one real estate hantida maguurtada ee guryaha ayaa la wareegay hawsha bunka sababtoo ah every month hantidaasi waa mid maguurta waxay leedahay dakhli fiican lacagta waxaad helaysaa bil kaste laakiin kafeega waxaad helaysaa keliya marka aad dalagyo abuurto oo waxaadna heli doontaa hal mar sanadkii marka waxaad arkaysaa in hantida guryaha ay ka wanaagsan tahay bunka ama shaaha dhowr sano ka hor dhulalkan waxaa daboolay beero bunka oo sii kobcayay hadda dhismayaal dhaadheer oo dabaqyo ah ayaa boosaskoodu bedelay iyadoo ay boorar ku xardhan yihiin dholal iib ah aada mar kasta arkayso stephen indroge waxa uu guddoomiye u yahay warshad beeraleyda deegaanka ah balse waxa uu ka fikirayaa sidii uu uga bixi lahaa arrimaha beerashada bunka mambo iliharibika sababu ya poor management waxa uu sheegay inaan la siin mushaaraad u dhigma dadaalkooda beeraley ahaan waxaana uu tilmaamay inuu aada u maalgeliyo beerista gurashada iyo in uu isticmaalo raasimaal u gaar ah laakiin dhammaadka mar kasta howshu ay dhammaato waxba kama soo baxaan waxa uu sheegay inay tani tahay wax laga xumaado inta badan ururada iskaashatooyinka beeraleyda maxalliga ah ayaa ku jahwareersan arrintan sida warshadda githureni oo u adeegta in ka badan toddoba boqol oo beeraley ah midhaha bunka ayaa jawaano laga soo buuxiyey ay soo ururiyeen beeraleyda dhowr toddobaad ka hor weli waxa ay yaalaan halkaasi oo aysan guranin ama aysan qaadinin milkiilayaashii si ay u habeeyaan ayuu yidhi samuel macharia cooperatives are dying bec- out of runs because there are so much inta badan iskaashatooyinku waa ay baaba'ayaan sababtoo ah waxaa jira deyn aada u badan oo la qaadan jiray markii bunka uu ahaa ganacsiga weyn laakiin hadda wax soo saarka ayaa hoos u dhacay iskaashatooyinkuna waxa ku adkaatay inay bixiyaan deyntan qaar ka mid a dhaqaalihanada sida vincent kimosop ayaa sheegaya in iskaashatooyinku ay u baahan yihiin hoggaan wanaagsan iyo taageero dowladeed address the governance issues in those areas.
waxa uu yidhi waxay u baahan yihiin inay arrintani diiradda saaraan oo wax ka qabtaan arrimaha maamulka ee kuwa tacbanaya bunka si ay dhab ahaan u helaan buu yidhi oo ay uga faa'idaystaan dhaqanka noocaasa sababto ah baahida qaxwaha weli waa ay tagan tahay waxaad arki kartaa buu yidhi inay jiraan dalal arrintani si wanaagsan uga faa'idaystay sida latin america waxayna awoodaan inay helaan sarifka lacagaha qalaad shaqo abuuris waxayna awoodaan in ay si weyn uga qayb qaataan dhaqaalaha dowladda kenya ayaa sheegtay in wax soo saarka bunka ee dalka hoos u dhacay marka la fiiriyo sanadihii siddeetamaadkii oo ay soo saari jireen boqol iyo soddon kun oo mitrik tan iyadoo sanadkii laga soo gudbay laba kun labayo labaatan ay soo saareen oo keliya konton kun oo mitrik tan